bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay meel walba ay joogtaan halkani waa daljir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada oo si toosa idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada buuhoodle barnaamijka maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka aa ku maqli doontaana waxaa ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland ayaa tababar ku qabatay magaalada garowe ee tababarkaas oo looga hadlayey sidii loo daryeeli lahaa xoolaha nool ee puntland guddiga abaaraha puntland ayaa deeq raashina kala wareegay qaar ka mida dugsiyada sare hoose dhexe ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland waraysi aanu la yeelanay agaasimaha waxda horumarinta xanaanada xoolaha ee puntland ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyey howlaha xilligan horyaalla iyo waxyaabihii qabsoomay qodobadaasi kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigu axmed maxamed nadiif aa idinla socodsiin doona waxaana barnaamijku idinkaga imanaya xarunta daljir ee buuhoodle marka horese warkii dunida iyo qadar cawr ismaaciil dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa maanta ka kacay suuq ku yaala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dabkaasi ayaa ka bilowday dhisme ku yaala suuqa kismaayo oo lagu diyaarinayay noocyada kala duwan ee macmacaanka sida dadka goobjoogayaasha ah ay warbaahinta u sheegeen khasaaraha dadka khasaaraha dabkan ayaa gaaray inuu gubo dhismaha guriga waxaana waxyeelo ay ka soo gaartay qaar ka mid a dadkii ku sugnaa goobta lama oga waxyaabaha sababay inuu ka kaco suuqaasi magaalada kismaayo dabka hase ahaatee waxaa lagu guulaystay inuusan dabku ku faafin suuqa qaybihiisa kale doorashada xildhibaanada ka imanaya deegaanada maamulka somalilan gaar ahaana waqooyi galbeed iyo togdheer ayaa ka bilaabatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kursigii koowaad waxaa ku tartamay xubno uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte qaalib doorashada ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ka socoto magaaladaasi somalilan ayaa hore u sheegtay in xubno matalaya deegaanadeeda aysan ka qayb keli karin doorashada dhanka kale waxaa weli muran ka taagan yahay xubnaha aqalka sare ay gobollada waqooyi ka heleen baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya labada dal ee ka mid a dalalka iska leh diidmada qayaxan ee fiitooga waa ruushka iyo shiinaha ayaa fiito u isticmaalay qaraar ay u codeeyeen qaramada midoobay oo dhigayay xabad joojin toddoba maalmood oo ka hirgasha magaalada dagaalku rafaadiyey ee aleebo xalab ee dalka suuriya qaraarka qabyada ahaa ayaa waxa uu ka soo shaqeeyey dalalka new zealand masar iyo sbain waxayna dadaalayeen toddoba maalmood waxayna dalbanayeen toddoba maalmood oo xabad joojina qaraarka ayaan socon kadib markii ruushka iyo shiinuhu ay ka soo horjeesteen venezuela oo ka mid a shan iyo tobanka dal ee golaha ammaanka ayaa iyaduna maya ugu codeeyey koob iyo toban dal oo kale ayaa ha ugu codeeyey halka dalalka kale uu ka aamusay qaraarka qabyada ah ee diidmada lagu aamusiiyey ayaa dhigayay in bariga xalab laga saara dad waaweyn kuwo xanuunsan iyo kuwo ku dhaawacmay dagaalada rayidka ah ruushka ayaa sheegaya in xabad joojintu ay fursad siinayso mucaaradku inay dib isugu soo hubeeyaan oo isdhisaan dalka ruushka ayaa si weyn u taageeray xukuumadda bashar al asad waxaana qorshihiisa uu yahay in maalmaha soo socda ay jabhadda ku kacsan bashaar al asad bannaanka looga saaro magaalada xalab warkii waanaga intaasaan dib idinka celiya qaybaha hadha ee barnaamijka xulashada mahadsaned qadar adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegahoodo aan ku bilaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland cabdiweli isteed cilmi ayaa garowe ka furay tababar lagu baranayo daryeelka iyo kobcinta xoolaha nool ee puntland si loo helo xoolo taya leh oo caafimaad ahaan u wanaagsan islamarkaana suuqyada geli karaa warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inooga soo diray xarunta daljir ee garowe wariyaheena cabdixakeen xuseen xasan tababarkan oo ujeedkiisu ahaa kobcinta xoolaha nool ee puntland ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha tababarka waxaa ka faa'iidaysanayay dhakhaatiir kala duwan oo bartay daweynta iyo kobcinta xoolaha waxaana wasaaradda xanaanada xoolaha ka gacan siinaysa hay-adda faw oo dhaqaale ka helaysa midooda yurub agaasimaha waaxda xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo ka hadlay furitaankii tababarka ayaa sheegay inay uga gol leeyihiin tababarkan sida ugu wanaagsan ee xoolaha nool loo daryeeli karo projectigan waxa weeyaan ama shirkani wuxuu ku salaysan yahay sidii loo horumarin lahaa qualityga xoolaha si ay suuqyada adduunka aan u geyno xoolo tayo leh oo naga gadmaya oo qiimo fiican noo geynaya taasna waxaanu ku heli karnaa anagoo hagaajina welfareka xoolaha sida loo daryeelo sida caafimaadkooda looga shaqeeyo sida loola socdo neefka qualitygiisa loo gaarhsiin lahaa heerkii la rabay neef miisaankiisu badan yahay miyaan diraynaa mise me neef maratay miisaankiisa hooseeya marka si aan u gaadhsiino marka qiimaha aan rabno xoolihii waa inaan ka shaqeynaa dhinaca caafimaadka waa inaan ka shaqeynaa dhinaca cuntada iyo wax uu isticmaalayo marka taasoo awalba baxjarada iyo meelaha xoolaha ay soo maraan ama ka yimaadaanba dadaal badan wasaaradda u gashay xanaha xoolaha sidii loo gaadhsiin lahaa horumarinta iyo daryeelka iyo kobcinta xoolaha sidaa darteed waxaan filayaa dhakhaatiirta maanta halkaan isugu timid inay ka faaidaysan doonaan aqoonta ay usoo gudbinaya dadka hawlwadeenka oo projectan sot maanta halkaan ku qabtay workshopka in si fiican looga faaidaysto lana dhaqan geliyo wixii allaala wixii aqoon laga kororsa meeshaan qofku waxa weeyaan inaad habdhaqankii xoolaha aan reemigeena ku dhaqan jireen inaan joogno ma aha waa in laga gudbaa maalin baa meel la tagaa shalay meel baan joognay maanta meel baan joognaa berri waxaan sii gaarinaa meel kasii fiican oo sidii loo dhaqan lahaa xoolaha loo daryeeli lahaa neefka isagoo har haysta isagoo caafimaad qaba isagoo baabuurkii loogu talagalay saaran markaskii loogu talagalay saaran saacadihii uu socon lahaa oo baabuurka saaran lahaa laga fakaro waxyaalo badan inta u baahan yahay o dhan loo sameeyo waxaan gaaraynaa xoolo horumarsan miisaan leh naga gadmaya waan gaari doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo ugu dambeyntii tababarka soo xiray ayaa sheegay inay filayaan inuu tababarkani noqdo mid ay wax weyn ka kororsadaan dhakhaatiirtii ka qayb galay waa wax inagu aynu garanayno dhakhaatiirteennii baa meesha fadhida waxaa laga yaabaa saddex sano aan ugu yar inuu meesha soo bartay sida xoolaha loo dhaqo iyo loo kobciyo waxaa jooga ilaa iyo heer master baa fadhiya mar waa nasiib daro marna waa nasiib wanaag in maanta layna yidhaahdo innaga waxaa layna barayaa qaabkii xoolaha loo dhaqdo ama loo kobciyo hay-addu aada bay umahadsan tahay arrintan wasaaradda xanaanada xoolaha ilaa iyo adigu labadii sano ugu dambeysay way ku hor jireen taas oo ay u sameeyeen waax dhan oo u gaara meeshaan maanta anigu waxaan u arkaa wax innagu aynu naqaan balse aynu ku dhaqmi weynay in tababar laynooku furayo yaysan naga noqon dhakhaatiirtaan la hadlaya yaysan naga noqon boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka baa naqaana yaa ka akrisanaya yaa ka akrisanaya yaysan idinka noqon arrintaana waxa weeye ficilka ama markaa wax samaynaysid laba nooc baa loo gudbiyaa mar waa qowl marna ficil ahaan inaad wixii aada samaysid baa arrintan loo horumarin karaa waa barateen tababaro horena waa soo qaateen haddana tababar kalea la furay maxay meeshaan arrintu uga dhaqaaqi weyday oo loo gaari waayey meeshaynu rabnay weli waxaa weeye markay dhakhaatiirtu wax baranayaan misal ka soo qaad ninka dhakhtarka ah oo dadka markuu baranayo wuxuu u bartaa waxaan intuu ku shaqaysto inuu lacag ku helo oo horumar ku gaaro ma yihiin dhakhaatiirtii fitnadiga xanaanada xoolaha ama horumarinta xoolaha kuwa diyaar u ah shaqadan ama dadkooda iyo dadkooda ay usoo barteen in ay dhaqan geliyaan su-aasha meesha isweydiinta la taa weeye haddaynu marka innagu aynu noqon kuwii xoolaha dhaqanayay oo qaabkii ugu saxsanaa ee xoolaheena loo kobcin lahaa ama caafimaadkooda loo daryeeli lahaa aynu inagu dadka tusin waxa weeye waynugu adkaanaysaa ama waxay noqonaysaa wakti dheer inay arrintaani qaado bulsalem ka soo qaad hadda waxaa inoo bilowmay inaynu samayno faamam xoolaad oo geelu ugu horeeyo isku mid ma yihiin marka geela maanta faamamka ku jira iyo geeleenna socodka exercise-ka afar iyo labaatanka saac intaasoo kilomitr goynaya isku caana ma yihiin waa maya waxaa markayna ka dhiman innaga inaynu helno qaabkan geela hadda aynu u bilaawnay bal aricadk xoolacadkii idihii iyo araygii qaab iyagana loo nasiyo loo kobciyo loo ilaaliyo caafimaadkooda inaynu duruustan revision ku samayno cabdixakiin xuseen xasan raadiw daljir
agaasimaha waaxda horumarinta xanaanada xoolaha ee puntland oo maanta waraysi siiyey rediyo daljir ayaa ka hadlay halka ay maraysa daaweynta xoolaha puntland iyadoo dhowaan madaxweynuhu uu wasaaradaha dowladda puntland u qeybiyo guddiyo ah inay ka howlgalaan xaaladda abaareed ee puntland ka jirta iyo weliba xanuunada xoolaha ku dhaca wasaaradda ayaa ilaa iyo intaas wixii ka dambeeyey gobollada u kala dirtay kooxo caafimaad kuwaas oo daaweynaya xoolaha ay cudurradu ku dhaceen iyo weliba kuwa imika nafaqdarradu ay hayso agaasimaha waaxda horumarinta xoolaha ee puntland wareeriyo daljir waraysi siiye ayaa sheegay in shaqadu ay marayso meel wanaagsan ayna ku rajo wen yihiin in ay si fiican u soo dhammaato wejiga hore ee tobanka beri cabdixakiin xuseen xasan ayuu warramay waa aad baa usoo dhaweynayaa bahda saxaafadda marka labaad barnaamijkan aad hadda la bilaabay oo cambaynka ah oo dawladdu iclaamisay in barnaamijka abaaraha dawladduna ay go-aamisay in tallaabo laga qa- wax laga qabto waxa weeye qaybta wasaaradda ugu aadan qaybta ugu muhiimsan bay ahayd xanaha xoolaha qaybtaasna waxa weeye in ay kaga qayb qaataan dhinaca daawooyinka xoolaha in la daaweeyo oo tiimo loo diyaariyo kadib markii go-aankaas wasaaraddu ay shir ka qaadatay waxaa la go-aamiyey in la diyaariyo labaatan tiam iyo laba supervision oo iyaguna controlaya marka labaatankaas tiam waxaa loo kala diray gobolada puntland dhammaantood sagaalka gobol gobol kasta ama degmooyinka ugu dhib badan oo xooluhu isugu tageen baana si gaara taargetka loo saarayay maadaama dhulkii ballaaran yahay wasaaraddu waxay qorshaysay meelaha xooluhu kusoo urureen oo ay u badan yihiin maanta uguna liitaan in culays kala saaro oo tiimka loo diray marka alxamdulilah tiimankii hadda shaqadii way bilaabeen tiim kastana dagaalkii loogu talagalay buu ka howlgalay shaqadina way socotaa waxaana loogu tegayaa reer kasta xeradiisa ayay ugu tegayaan tiimka ugu tegayaan iyagoo la kulmaya inta neef oo ka xanuunsan dhammaan u daaweynaya aqoonta waxay usoo barteen diyaarna u yihiin dhakhaatiirta xanaana xooluhu mar kasta in ay shaqadooda gutaan sida ay tahayna u gutaan marka wasaaraddu waxay diyaarisay gaadiidkii saddex baabuur baa lagu soo qoray saddexdii baabuurna way diyaariyeen baabuurta kalena wasaaradaha kale ayaa qeybsaday oo wasaarad kasta waxaa laga keenay baabuur marka gaadiidkii oo dhan oo haadihii wasaaradaha puntland ay bixiyeen ayaa lagu howlgalay oo shaqada lagu aaday marka aada iyo aada ayaa guul fiican loo gaaray waxaana filaynaa inay gaari doonaan targetkii iyo numbarkii xoolaha oo la siiyey inay soo daaweeyaan inay soo daaweyn doonaan insha allah
dabcan markii aad tiimamkan aad didheen horey information baad uhayseen ama xogo dheeraado oo aad gobolada ka hayseen gobolada ugu daran oo markaasi aad haatan tiimamka aad usii horumareyseen waa xagee maxaase ugu badan cudurada haatan xoolaha aad ka daweyneysaan abaartani way saamaysay gobolada puntland dhan bay saamaysay oo soomaaliya dhan bay saamaysay meel maanta ay ka badbaaday maanta ma jirto abaarta marka ee keliya waxaa jiray xoolihiibaa meel me- dhinac isoo gurguuray marka zoonihii ay soo gureen hadba deg- degmo kasta ama gobol kasta baa taargetku ah in wax laga qabto marka taasna waxaa la sameeyey in la calaamadiyo tuulooyinkii sida de- deegaanka sool oo kaleeto deegaanaa laga laga calaamadiyey bari deegaanaa la calaamadiyey nugaal mudug sanaag meel walba waxa weeyaan deegaan kasta waxaa laga calaamadiyey meelihii ay xoolo isu gurgureen oo dhibaatada u badan ka jirtay baa baa culayska la saaray iyadoo la lagu xisaabtamayo daawada la haysto iyo kharashka la haysto iyo inta gaadiidku noo shaqeynayo marka toban beri baa hadda bala- qorsha u horeeya uu ahaa daaweynta tobankaa berina inay inta ay samayn karaan ay sameeyaan marka capacitiga ay qaadan karaan oo dadkan tiimkan uu samayn karo un bay ku xiran tahay inta la daaweynayo marka waktiguna xoogaa waxaa moodaa inuu nagu yaryahay oo toban cisho inay tahay xilli kooban oo aan xoolihii la wada gaari karin laakiin qorshuhu wuu socdaa horta cudurada u badan hadda waxaa weeyaan dhinaca cudurada aan faafin oo prob- dhibaatada weyn lahayn oo sida dhamiijada kaleeto iyo een, cudurada maratay nimoniada oo qufaca uu keeno iyo cudurro noocaasa gooryaanka een, cudurada maratay een, waxaa ugu badan hadda waxa weeye nafaqa darrada ayadana oo xoolihii ku dhacday maadaama ay daaqi waayeen oo iyadana vitamins loo isticmaalayay oo daawooyin irbada oo vitamin lagu darayo marka een, eh, cudurada een, eh, waxaa soo baxaya kolley wix allaale iyo wixii la kulmaan cudur ah waajibaadka ay ay qabaan dhakhaatiirtu waxaa weeye inay daaweeyaan cudur kasta ay la kulmaan Ee, agaasime xoolihii ee, abaarta ee, waxaa usii dheer cudurro markay cudurro ku dhacaan ee, xoolihii dadkii oo xoolihii nafacsanayay oo dee aan wax kale ku noolayn waxay saameyneysaa ee, ee, dadkii Ee, m- wasaaraddu wax digniina ma ka soo saadhay ee, xanuuno ee, dadka haddii ne- neefkaasi ay ku dhacaan oo qofku siiyo oo xoolihii dadka nafacsadaan ay ay khatar gelin karaa ma jiraan digniino noocaas oo wasaaraddu ay soo saadhay iyo xaruno cudurro ee, halis oo haatan xoolaha aada eh, maqasheen horta waxa weeyaan cuduradu waxa weeye kuwana waa la isqaadsiiyaa kuwana la isma qaadsiiyo marka badanaaba cudurada een, eh, la isqaadsiiyo ayaa looga digaa dadku inay een, eh, inay eh, ka taxadiraan neefka lagu arkana ay ay hilibkiisii iyo caanihiisa iska ilaaliyaan taas waxa weeye waa midda cudurada la isqaadsiiyo weeye cudurada dhibka badan Een, eh, sida hadda kasoo qaada cudurka bruselka oo kale la yidhahdo waxa weeyaan wuxuu khatar ku yahay caanaha iyo hilibkaba haddii la isticmaalo neefka bruselka qaba inuu u gudbo qofkii oo u dhibaateeyo Een, eh, haweenka laftiisii dhibaatada gaar ah weliba sii u sameeyo dhicis uu keeno marka problemkaasi waxa weeyaan waa uga dignaa oo waa waxyaalaha waajibaadka wasaaraddu ay ay leedahay in wacyigelin joogtaa la sameeyo tiimamku markay baxayaana si gaar ah xoolaha daaweynayaan wax dhibaato ah sida kasoo qaad daawada marka ay ku duraan een, eh, incubation period baa jira oo neefka daawada jirkiisa ku jirayso oo aan la isticmaali karin caanihiisii ama hilibkiisii daawo kastana waxay leedahay maalmo gaara iyo xilli gaara oo aan la isticmaali karin marka siday tahay bay ugu sheegaan dhakhaatiirtu waa waajibaad ay qa- ay- ay- la siiyey Een, eh, kabacdi xilliga markaa la isticmaali karo caanihi bilaaban karaan ama hilibka la isticmaali karo taasaa loo sheegaa marka taas digniin fiican iyo wacyigelinba way haystaan ugu dambeyntii deegaanada aada u dibeen wegtiga ama ma jiraan waxaqabada ayo tiimkaasi ay la kulmeen ilaa hadda
wallaahi ilaa hadda shaqada intay socoto anagu eh, wasaarad ahaan wax problema ama wax dhibaato ah oo na soo gaara ma jiro sababta waxa waye dadku xoolo dhaqatadaha iyo dhakhaatiirtu way isu baahan yihiin iyagaa ishuran iyagaa isu baahan marka aad bay usoo dhaweeyaan aad bay ula shaqeeyaan Een, eh, iyaguna sidoo kale u harbaxaan oo inta ay samayn karaan bay u sameeyaan oo daaweyna Een, marka taas caqabad ma imaan karto adugu xilli adag baa jiro oo xilligaa xilli adaga abaara dhakhaatiirtu kolleyba dee xilli kulul marka ay tahay oo abaar ah waxay la kulmayaan een, eh, biyo la-aan baa dhici karta inay la kulmaan qorax kulul baa jirta Een, eh, dadka laftigoodii oo een, xilliga barwaaqada marka anaga xoolaha la daaweynayo een, dadku waxay ka helaan maogtay een, noloshoodii bay la qaybsadaan oo dadkii way isu wasooriyaan oo dhaqan baa jira soomaalida leeda wanaagsan marka xilligan qofkii isagaaba u baahan ba saboorta in la siiyo ninkii xoola dhaqatada ahaa marka een, dhinacaasi een, eh, dee abaarta iyo dhibaatada jirta un bay bay la qaybsanayaan een, eh, dadka reer miyiga dhakhaatiirtu way la qabaan laakiin wax gaara iyo wax dhibaato kale ah midna ma ma qabaan haweyn rabbi baan waxydaad wada taqaaniine adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato mobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kulnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kulnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso goolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nasiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefanka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso
jamciyadda khayriga ah ee tadaamun ayaa xafiiskeeda magaalada boosaaso waxay ku qabatay kulan ay ku shaacinaysay gurmadka taakulada dadka ah abaaruhu ay dhibaateeyeen hay-adda ayaa sheegtay in deeq laga hururiyey shacabka magaalada boosaaso iyo weliba shirkadaha waddaniga ah la gaadhsiiyey qoysas gaadhaya saddex boqol iyo toddobaatan qoys kuwaasoo ku sugan deegaano badan oo ka tirsan gobolka bari ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay ustaad yuusuf suudi oo ku soo dhoweeyey codbaahiyaha guddoomiyaha hay-adda tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته een, waxaan halkan kusoo bandhigaynaa shir saxaafadeedkii koowaad ee ololaha gargaarka abaaraha ee hay-adda tadaamun ay ka waday ee puntland Een, waxaan insha allah u mahad celinaynaa dadweynihii ka qayb qaatay barnaamijkaas oo gacanta ka geystay iyo kuwii magaranaysaa ka shaqeeyey dhammaan ee, waxaan jecelahay inaan ee, warbixinaha aan kala qaybsano oo una siiyo gudoomiyaha hay-adda tadaamun ee, cabdiraxmaan cabdirasaaq soo dhawow آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله إن مدحا أورلها قرقارك أبارها إيه، هيئة التضامن أستاذ يوسف عبد آد مهتني هاي إن كنت حلس عنا إن أبار باهسن أو كجرتا قبل ذا بنتلاند أبار تاسو ساميستي ددي الدنيا با dhibteeduna runtii aada u taagan yahay saameynteeduna ay een, weli ay jirto oo ay sii jiitamayso Een, ilaahi subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa raxmad iyo naxariis isaga keliya ayaa eh, addoommadiisa baahi tiri kara runtii abaartu aada bay u baahsan tahay Een, waxaana ku- warbixin een, dhibaatada abaartu ay leedahay iyo muuqaalada xanuunka badan ee lasoo arkay ee naga siin doona warbixin kooban een, een, eh, walaalkay asad cusmaan cabdi laakiin anigu waxaan rabaa bal inaan bulshada iyo dadka reer puntland iyo dadka samafalka jecel iyo adduunkaba inaynu warbixin ka siino bal ilaa haatan wixii inoo qabsoomay Een, dhammaan waxaan ololaha ka wadnaa gobolada puntland Een, waxayna dabcan aanu ka bilownay eh, halka eh, saldhigga iyaga uu yahay ee gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso Een, bishii hore een, bartamihiisii waxaynu ka bilownay olole een, muxuu ahaa gacan marin ah iyo iyo dhaqaale aruurin iyo raashiin iyo dhar intaba isugu jira degmada boosaaso Ee, walow aynan wada gaarin degmada oo dhan laakiin qaybo ka mid a gaar ahaan suuqa boosaaso ayaa ee, gacan marin laga sameeyey taasoo dadka bulshada ah lagu dhiirigelinayay laguna wacyigelinayay inay ka qayb qaataan een, ololaha gurmadka walaalahooda tabaalaysanna ay u ay u gurmadaan waxaan u mahad celinaynaa maamulka gobolka oo nala furay ololahaas si rasmi ah Ee, wuuna socdaa weli Ee, qeybtii koowaad ayaa inoo soo xirantay oo aanu maanta ka qabanaynaa shir saxaafadeedkii ugu horreeyey Een, dabcan gurmadkaasi een, suuqa een, boosaaso ayaa ugu muhiimsanaa meelihii laga qabtay waxaan runtii aada ugu mahad celinaynaa ee, dadweynaha een, suuqa reer boosaasood gaar ahaan een, dumarka oo runtii iyagu ee, deeqsinimo muujiyey Een, marka aan leeyahay hablaha ama dumarka aan leeyahay waa hablaha ama dum- waa gabdhaha walaalaheen ah ee suuqa ee bacadlaha fadhiya ama kan hilibka fadhiya ama kan khudaarta fadhiya ama carwooyinka fadhiya runtii waxay ahaayeen dadkii ugu deeqsisanaa ee dadkii u- ugu wanaagsanaa bay ahaayeen waxaan kaloo u mahad celinaynaa shirkadda tawfiiq ee oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee muxuu ahaay puntland ka jira oo iyaduna si deeqsinimo leh uga qayb qaadatay Een, suuqa waxaa inaga soo galay runtii een, raashiin iyo lacag baa inaga soo gashay Ee, raashiinkaas iyo lacagtaas een, dabcan wuxuu deeqay ilaa saddex boqol iyo toddobaatan qoys ayuu deeqay Een, dhaqaale gaaraya shan kun iyo toddoba boqol iyo toddoba iyo toban dollar ayaa ee, gabdhahaas ay ku deeqeen walaalaheen ee suuqa fadhiya Een, dhaqaalahaasi waxaa barbar socda isaguna raashiin ee, kooban iyo dhar runtii deeqay saddex boqol iyo todobaatanka qoys oo laga soo arooriyey suuqa boosaasood ee, deeqsinimadu lacag keliya ma ahan laakiin raashiin baa deeqsinimadu ay ahayd Een, lacag bay ahayd dhar bay ahayd dharkaba ha u badnaadee runtii dadka qaarkiis waxayna lahaayeen dadku dhar uma baahna laakiin dad dad arritir u baahan oo runtii een, aan dhar haysan baan u tagnay warbixinta asid baa idin siin doona muuqaaladana waa ka arki doontaan dadku say ugu farxeen een, dharkii loo geeyey iyo kabihii loo geeyey Een, meelaha la tegay waxaa ka mid ah kala dhacda waa ka mid ah ee, muxuu ahaayey oo gobolka haylaan waxaa ka mid ah qaararsoor oo eh, muxuu ahaayey ee, gobolka kaara uurjire oo iyadan gobolka kaara ka mid ah camaan oo hoos timaada degmada isku shuban oo gobolka bari ah saddex boqol todobaatan qoys ayaa la gaarsiiyey marka raashiin iyo dhar muxuu ahaayey isugu jira annagu biyo dhaamiska kamaanan samayn deegaamada aan tagnay maadaama culimada iyo guddiga abaaruhu heer puntland ay sameynayaan iyagu waxaan diidaynay inaynu overlaabin ama wax isku soo noqnoqda aynu sameyno laakiin goobo kale ayaan midhaamin ka samayn doonaa laakiin intaas qeybtii ugu horreysa hordhacay ahayd shirkada towfiiq iyadu waxay ku deeqday oo raashinkaas dadka la gaarsiiyey kamid ahaa boqol iyo saddex toban kiish oo bariisa lixdan iyo toddoba kiish oo sankora toddoba iyo toban kartoon oo saliida oo u dhiganta lacag shan kun oo dollar raashinkaas aan ka helnay shirkada towfiiq iyo raashinkii iyo dharkii iyo lacagtii laga arooriyey waxaa la yidhaahdo suuqa boosaasood ayaa waxaanu ku gaarsiinay waxaa la yidhaahdo saddex boqol iyo toddobaatan qoys oo ku nool deegaamada aan soo sheegnay oo gobolka karkaar iyo haylaan iyo bari kamid ah ololaha kama wadno keliya gobolka bari iyaduna waxaa jirta ololo laga wado gobolada sanaag iyo sool kaasoo ah waxaa loo yaqaana caafimaadka guurguura ama mobile health clinic oo aynu la wadno wasaaradda caafimaadka oo tadaamudna ay jirtay muxuu ahaa dhakhaatiir iyo nersis iyo midwifery ama umlisooyin ama waxaa loo yaqaano muxuu ahaayey dad lab techniciana oo dadka la baarayo waxaan kaashanayna aan wada shaqeynayna wasaaradda caafimaadka guddiyada dirtay baan qayb ka ahayn marka sool iyo sanaag ayaa hadda ololahaasu ka socdaa waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala sidoo kale ololo biyo dhaamina oo laga sameyn doono gobolka mudug meelaha fogfog oo weli aan la gaarin insha allahu tacaala dhammaanna iskaashi fiican ayaan la yeelan doonaa maamulka gobolada iyo culimada iyo dadka iyaguna hawsha wada aad baan runtii ugu mahad celinaynaa dhammaan dadka ka qayb qaatay hawshaan waxaana ilahi subxana watacaala aan rajeynaynaa inuu u barakeeyo xowlahooda iyo dhaqaalahooda warbixinteennuna waxay noqon doontaa mid talantaale ah oo markasta aynu bulshada aan la socodsiin doono wixiina soo galay iyo meelaha ay ku baxeen haddaan mar labaad aan xasuusiye dadka deeqda waxay ka timid shirkada towfiiq iyo suuqa boosaasood waxaana la gaarsiiyey deegaamada kale ah kala dhacda iyo qaararsoor iyo urjire iyo camaan oo ka tirsan gobolada haylaan iyo karkaar iyo bari qoysaska tirada la gaarada waxa wey saddex boqol iyo toddobaatan qoys ayaa la gaaray dhaqaalaha suuqa ka yimid oo gaar ahaan gabdhaha walaalaheena ka yimid ee deegaamadaasi wax lagu gaarsiiyey waxa weye shan kun todoba boqol toddobiy toban lacaga bay ahayd oo aan raashin ugu bedelnay iyo bundado muxuu ahay muxuu ahaayey dhara oo markii aynu qaybinay gaartay saddex boqol iyo toddobaatan qoys iyo lacag shan kun oo dollar gaaraysa oo shirkada towfiiq ay bixisay oo aan raashinka boqol iyo saddex toban kiisho bariisa iyo lixdan toban sankara iyo saddex toban kartoon oo saliida u gaaray ayaa muxuu ahay inuu gaarsiinay insha allahu tacaala waxaa barbar socda dadaalka hay-adda ay wado oo hay-adaha caalamiga la shaqeyno iyo kuwa dunida muslimka ah oo iyagana aanu baaq iyo fariin aan u dirnay oo insha allahu tacala aan rajeynayno inuu soo gaaro xiliyada dhow waxaase intaasoo dhan ka muhiimsan runtii aynu tijaabinay iskaashiga soomaalida ay sameyso iyo gurmadka dadka walaalaha ah ee isku deegaanka ay sameeyaan inuu ka fiican yahay deeq walba dunida ka timaada taasaana ku dhiirigelinaynaa ololahana waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala qeybtiisa labaad iyadaa saameyn badnayd iyadaana qurux badnayd runtii kana fiicnayd wixii hay-adaha ay intaasu sana bixin jireen marka waxaana ka arki doontaa muuqaalka si dadka ugu faraxsanaayeen markii loo keenay iyo kabihii ay loo keenay iyo raashinkii kasoo gaaray walaalahood abaartan runtii aad bay u baahsan tahay ilahi subxana watacala waxaan ka rajeynaynaa inuu naga qaado oo khayr uu nagu bedelo waxaan kusoo dhaweynaya walaalkan asad oo isagu ka sheekeyn doona muuqaalada xanuunka badan iyo duruufaha dadka ku nool deegaamadaas hadda ay tageen iyo guud ahaanba warbixinada ay xafiisyada goboladeen ay soo direen iyo duruufta hadda taagan iyo xaaladda abaarta ay mareyso isagaan kusoo dhaweynaya asad marka kusoo dhawo asad
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad buu umaadsan yahay cabdiraxmaan iyo yuslaad bay umaadsan yihiin sida xaqiiqatan faahfaahsan saxaafadeedkaanan wuxuu xooga saaraya oo keliya in laba laba ayuu xooga saaraya midda kuwaad waxay tahay wixii bulshada ay noo dhiibtay meesha marayn inaan warbixin ka bixino bulshadana ay nala arkaan videogan ay daawan doonaan baan rajeynaya tan labaadna waxaa weeye hawshii weli inay socoto oo ah baahida iyo dhibaatada weli inay jidho oo aanay weli dhammaan iyo waxyaabihii aanu soo aragnay inaan soo bandhigno labadaas ayuu markaa shir saxaafadeedkana xooga saarayay waxyaabaha aanu soo aragnay waxaan u kala saarayaa ilaa iyo afar qodob baan u kala saari doonaa marka koowaad waxaan usoo aragnay haraad baahsan gaajo baahsan oo haraad iyo gaajo isbiirsaday ah waxaanu soo aragnay arad waxaanu soo aragnay cayrnimo intaba waxay keenaysaa markaa waa intii ilaahay eh, laga hoosgeli jiray wey oo isbiirsaday markaa gaajo iyo haraad iyo cayrnimo iyo arad waa wax ilaahay laga hoosgalay intaaba waa waxyaabaha aanu soo aragnay Eh, meelaha qaar waxaa jiray inta aan wadada maraynay inaanu arkaynay xoolo dhulka yaala oo wada daadsan oo aan kici karayn xaqiiqatan meelaha qaarna waxaanu arkaynay dadkii oo dhulka yaala iyo xoolihii oo labadaba isaag yaala intaba waanu arkaynay reer baa degan meel wadada agteeda ah waad ku leexanaysaa qof kuusoo istaagi karaayo kuma jiro Eh, xerada markaa fiirisidna waxaa ku jira soddon neef ama labaatan ama waxbaa ku jira mid kici ka dhaana aanay ku jirin meelaha qaar waxaanu arkaynay xoolo loo diyaariyey galley loo kariyey galleydiina dugsiga weyn ay ku jirto oo ciyaalku laftigooda intay soo ag fadhiistaan xoolihii galeydii loo kariyo xoola ay iyaguna ambanayaan oo qaadanayaan oo afka gashanayaan oo aanay haysan waxay xataa isaga dejiyaan oo biyo iyo midna waxyaabaha kaloo kaysaska naxdinta le waxay ahayd qoys aan ka koobnaa toddoba qof toddoba qof buu ka koobnaa Eh, waxaana loo sheegay inay agoon yihiin meel miyina ay degan yihiin oo reerkaasi hooyadii iyo caruurtii weeye wax dhaqdhaqaaqayna waxaa ku jira hal gabar oo aan isleeyahay sagaal iyo toban siddeed iyo toban jir weeye inta kalena ay beerka dhulka ku hayaan waxyaabaha aanu sameynay markaa waxay ahayd gawaarida waaweyn oo raashinka noo saaran yihiin maahana gawaarida kale anagu aanu wadina waxaa noo saaraa waxyaabaha marka horeba aan ugu talagalnay waxa la yidhahda dhiig joojin ama nafcilin wixii dad- dadka markaas si emergency case isla markii loo siin karayo Eh, waxyaabaha marka aanu xooga saarayna waxay ahayd inaan isla markaa biyo lagu bilaabin inaan buskud lagu bilaabin inaan waxya laakiin aan nidhaahno war biyihii jiimada ah oo gaariga saaraa in shaah loogu kariyo shaaha bigeysa markaa la siiyo ilmihii oo ay soo hunqaacaan oo ay dhiididaan yacni waxyaabaha dhibaatada ah oo aada noo taabtay ayay xaqiiqatan ka mid ahayd meelaha qaar waxaa arkaysaa een, xoolo daadsan oo wadada dhinaceeda ama guryaha agtooda yaalla xoolihii kulli naf baa ku wadi jira laakiin naf ay ku socon karayaan malaha Ee, sacbadayna aanu biyaha ku siinin waxaad ka arki doontaan filinka ayaad ka aa- ka arki doontaan oo haddii weel loogu shubo xataa weelka laftigiisa afka ma sii gaarsiin karaan weel fidsanna looma hayo oo ma aanan haysan sacbadayna aanu ku waraabinayna kadibna ayadana waxay ahayd waxyaabaha xaqiiqatan na taabtay ayay ahayd meelaha qaar waxaa arkaysaa reerkii oo waxay kuleeyihiin een, awrtiina waa naga dhammaatay rarkii iyo raradii iyo wixii awrkii la saaray oo dhan waa u yaalaan laakiin neef ay dhaansadaan ma leh Eh, iyadana waxyaabaha kale oo waxay ahayd aad iyo aad noo taabtay Eh, meelaha qaar waxaan ugu tegaynay een, qoysas oo ay raggu ay ku sheegayaan oo ay kuleeyihiin een, nin caan oo la yaqaano oo kale oo lalahaa boqol geelu lahaa oo xaqiiqatan nin weyn oo la yaqaano ah oo maantana kow iyo labaatan neef ay joogaan kow iyo labaatankana lix iyo toban baa fadhiya shan keliya markaa lesleey waa dhaqdhaqaaqi karayaan waxyaabaha aanu xaqiiqatan si practiga aan usoo aragnay ayay ahayd naxdintana leh Een, meelaha qaar waxay ahayd iyada laftigeeda een, codadkan waad arki doontaan sida xaqiiqatan ay dadku ugu baahan yihiin wax kasta oo loo geeyo sida cabdiraxmaan sheegaya suuqa markaanu dharka gurayna dadka qaar baa waxaan lahaa war dharka iska daaya dadka lacag weydiiya ama raashin weydiiya laakiin waxaanu u tagnay meel labaduba baahidu ay wada siman tahay Ee, codadkan waad ka arki doontaa in qof walbaba uu leeyahy waa isku eegaya iyo waa isku fiirinaya iyo dharkii bacyihi ay noqdeen wax qaali ah oo muhiim ah ay noqdeen waxaa kaloo iyadana jira meelaha qaar inaanu ku arkaynay dad da ah oo weliba dumar ah oo aan isleenahay toddobaatan siddeetan bay jiraan oo degsiimo looga guuray keligood jooga oo la leeyahay bal ciyaalka ma- da- baan meel geynaya waana kuu soo noqonaynaa meelaha qaar waxaanu samaynayna inaan anagu sii qaadno oo degsiimada haddii ay garanayso meeshii reerku degay inaanu sii geyno oo aan halkaa ku dejino waxyaa- waxyaabaha aada noo taabanay qof waalid ah oo caruurtiisii iyo dadkii dhale ay degsiimo uga tageen oo ay leeyihiin waan lagu soo laabanaya xataa awr la saaray iyo waxyaaba midna aan loo heli karin si kalena aan lagu qaadi karin iyadana xaqiiqatan waxay ahayd waxyaabaha aada iyo aada noo soo taabtay Ee, taas marka baahiyahaas ku ah, hadda aanu sharaxayno o dhan waxay kutusaysaa wixii anagu aanu geynay inay ahayd oo keliya een, irbad bad lagu riday waxa ay ka qabanaysana waa la yaqaanaa Een, meelaha qaar waxay ahayd inaan dadku nidhaahno waxaa laga rabaa siddeetan qoys inaad keentid oo dadka ugu liita ah laga yaabo inay saddex boqol oo qoys inay degan yihiin ay- ereyadaas oo dhan deegaanada markaa taa waxaa aada ugu adkaanaysaa siddeetan qoys keliya marka laga soo xulo inta ay in ka badan weli inay baahan yihiin meelaha qaar waxaan ka dareemayna xagga biyaha cunnada keliya ma ahayn oo biyo dhaamis baa lagu haleynaya oo waxaa la lahaa wada- wadaadadii baa mara ama cid kala madhay laakiin waxaa laga yaabaa inaan iyagana weli soo gaarin waxay kusoo gaari doonaanna ilaahay baa garanaya si ay noloshooda iyo nafsadooda soo noqon doonto Ee, qiso yar oo waxaa jiray qof hooyo ah oo waayeel ay nooga sheekaysay oo markaan u nimi aan gaariga kasoo degnay ay fadhiisatay oo ay tiri toban daqiiqo ka hor baan caruurteyda waxaan ku lahaa maanta waa axad weeye subaxa isniinta oo beriya haddii sidaan aanu gaarno ilmo xuseen waxbaa iska bedeli doona yacni macnaheedu waxay ahayd sidaan uma wada noolaan doona waxunba ayna ka dhiman doona inkastoo naftu ay wakti leedahay ajasho ay leedahay haddana marka mararka qaar waxa waxay kutusaysaa kelmadahaasi inay quus taagnaayeen qoyska noocaasa oo halka ay ilaahay ku sugayeen meeshii ilaahay ay ku sugayeen inuu annaga noogu geeyey waxay dadkii reer boosaaso laga ururiyey iyo shirkada towfiiqna inuu ilaahay uu ayaga nafsad uga dhigay oo uuna gaadhsiiyey intaasna waa isku dahireena oo ah waxay aad noo dhiibteen halkaasaanu geynay waxyaabaha dhibaatada hadda aan ka sharaxayo ama aan ka sheekeynayana waxaan idinkugu dhiirigelinaya weli inay baahidii taagan tahay oo ay weli loo baahan yahay gargaarkii hawsha in lasii wado cid kale oo dhegaysatay haddii ay jiraanna inay annaga nala sugan xataa iyagu laftooda waxa ay qaadi karaan inay geeyaanin oo ay meeshii tagaan oo waxqabashay u baahan tahay in fadhiga laga kaco oo ilaahayna la baryo goobaha qaar markaanu gaariga istaajino oo raashinka geyno oo dadkii laysu keenay sagaashan qoys waxay doonaan ha ahaadaan markii laysu keenay in wadaadka masaajidka ama malcamada qur-aanka hayay maca annaga intuuna istaajiyo kulli la wada istaagay la ducaysanaya ilaahay la baryayay sawirada ayaad ku arki doontaan iyadana iyagoo gacmaha taagay oo ilaahay baryayay tii ilaahay kama aanan quusan deeqda innagu aynu wadnaana waa wax yaroo kooban wixii ilaahay noo soo dhiibi weeye tii weynaadna ilaahay baanu weydiisanaynaa aad iyo aad baan u mahadsantahay
guud ahaan khiyaartana dhegeysanaysaa intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada barnaamijka xulashada waxaa maanta idiinsa heshay shirkadda isgaadhsiinta ee golis isgaadhsiini waa golis barnaamijka anigoo axmed maxamed nadiif aadila socodsiinaya intaan barnaamijkan keesixiga ku kulmi doona haddii rabbi idmo intaas iyo nabadgelyo